faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beledweyne
maxamed cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantasig redio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radio cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi hijalaqsane redio cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xiliif reediyow cadaado magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal redio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton redio cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakaarta redio cadaado magaalada muqdisho
cismaan aadan carays raadiyo cadaado beledweyne
muuse cabaas cusmaan redio cadaado afguye
amaalqaajo redio cadaado garowe
bashiir cabdilla cusmaan raadiyo cadaado beledweyne
maxamed cabdulaahi baxnaaniye raadiyo cadaado magaalada muqdisho
yaxya cabdirasaaq soofe redio cadaado magaalada baardheere ee gobolka gado
yuusuf abubakr naam raadiyo cadaado jawaar
duhur wanaagsan halkan waa raadhiyo cadaado waxaad ku soo dhowaataan warka duhur qodobada aad maqli doontaan haddii allaha awoodala laga helo waxaa ugu dooroon maamulka degmada cadaado oo gacanta ku soo dhigay nin waday lacag faalisa ah oo shabahda doolarka gaaraysana toban kun oo dollar baaqna u diray shacbiga ku nool cadaado iyo deegaanada hoostaga wasaaradda arrimaha gudaha soomaaliya oo shaacisay xilliga uu furmayo shirka dib u heshiisiinta beelaha galmudug ee ka qabsoomaya dhuusamareeb odayaasha dhaqanka cadaado oo qaadacay inay jirto cid ku matasha shirka dib u heshiisiinta beelaha galmudug ee dhowaan ka furmaya xarunta gobolka galgaduud faahfaahinno dheeraad ah oo ka soo baxaya qarax khasaare geystay oo maanta ka dhacay magaalada muqdisho ee caasimadda dalka iyo maxkamadda ciidamada qalabka sida oo xukun ku riday askari qof shacab ah ku dilay gudaha magaalada muqdisho ee caasimadda dalka qodobadaasi wixii soo raaca ayaad warka duur ku dhegaysan doontaan balse imika
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale duhur wanaagsan waa duhurnimo isniina taariikhduna ay ku beegan tahay labada bisha sagaalaad ee sebtembar labada kun sagaaliyo tobanka qodobadaasi aad maqashaan waxay ahaayeen warkeena duhur ee maanta kuwooda ugu doorka roon imikana warkii oo dhan maamulka degmada cadaado ayaa gacanta ku soo dhigaya nin waday lacag faalisa ah oo shabahda doolarka gaaraysana tira ahaan waa toban kun baaqayayna u direen shacbiga ku nool cadaado iyo deegaanada hoostaga howlgalla ay iska kaashadeen ciidamada ammaanka magaalada cadaado iyo sidoo kale maamulka degmada ayaa waxay ku soo qabateen ragga ay sheegeen inay wadeen lacaga doolara oo faalisa kuwaasi oo tira ahaan gaaraya toban kun oo doolar sida uu sheegay gudoomiyaha degmada cadaado cabdulaahi cabdiraxmaan xuseen tootoole waxa uu sheegay gudoomiyaha in lacagahani laga keenay qaybo ka mid a gobolada dalka sida gobolka hiiraan iyo mudug iyo qaybo kale isagoona xusay in ay jiraan rag kale oo lacaga wada oo ay warbixina ku hayaan islamarkaasina ay ku daba joogaan waxuu ugu baaqay shacbiga ku nool magaalada cadaado iyo deegaanada hoostaga in lacagahaasi faalisada ah ay ka feejignaadaan islamarkaasina ay la soo xariiraan lana shaqeeyaan maamulka degmadaasi gacanta loogu soo dhigo cid walba oo doonaysa in lacagahani doolarka ee faalisada ay ku dhacdo shacbiga soomaaliyeed gudoomiyaha cabdulaahi cabdiraxmaan xuseen tootoole waxa uu sheegay in maamulka degmada cadaado uusan u dulqaadan doonin in shacbiga oo horey loogu dhibaateeyey laguna nacay lacagta shilinka soomaaliga in mar kale lagu dhibaateeyo lacagta doolarka oo hantidooda looga gacan marooqsado alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuulilah sala allahu caleyh waalih wasalam ilaah ayaa mahad leh halkaan hadda aanu ku sugannahay waa saldhigga degmada cadaado horteyda waxaa yaalla lacagtaas aad u jeediin ee loo ekaysiiya doolarka oo aan ahayn lacag doolareh ah lacag been abuur ah taas oo ah lacag dadka shacabka reer cadaada lagu dhacayay aanan u malaynayna gobollo badan iyo degmooyin badan hore in loogu soo dhacay sidaas daraaddeed muddo ka horreyda nus saac oo hadda ka hor ayaa naloo sheegay waan ka howlgalnay ee qaybtii u horreeyday iyo qofkii sidayba waan soo qabannay qofkii sidana waa xiran yahay ee qofkaasina wuxuu sheegay lacagtan raadkeeda iyo say ku timid iyo inta magaalada jirto ku jirto oo isaga u arkay ee booliska ayaa baaritaan ku haya iyo kiiskaas cid kastuu galo ee markuu soo dhammaystirmo ayaana si rasmi ummadda ula wadaagaynaa ee haddeer waxaanu u dedejinnay maadaama kiiskan nusax ka hor aan soo qabannay lacag fara badan oo faalsa ah ayaa magaalada ku jirta ee dadkii intaan yartaa wadana way caddeeyeen ee horena ee dad kalaa markay maqleen warkaan u sheegay marka sidaas daraaddeed waxaan rabnaa dadka reer cadaada waxaan uga digaynaa in aysan qaadan lacagaha faalsada ah oo suuqa ku jira oo ay ka digtoonaadaan cid kasta oo ay ku arkaanna ay nala soo xiriiriyaan oo saldhigga degmada iyo maamulka degmada ay la soo xiriiriyaan lana qabto intaas waxaa dheer ee, dadweynaha reer cadaado waxaan rabnaa in maamulka degmada iyo iyo taliska booliska la gacan siiyo waxaad arkaydaa mararka qaar markii la shaqaynaayo dad waxay ahayd caqabad ku ah shaqada ilaahan inku dhaarsheeyey qofka lacag faalisa inta keena ummaddan ku dhacayay ee dadka laga qabanayo qofka qabanaya ma in la gacan siiyaa mase waa in waxay ahayd ee, ee, la yidhaahdo u kaadi aan anagu aan aragne hadda waa in la gacan siiyaa dadkan horaa loo dhacay horaa lacag faalisa loogu dhacay mid lacag soomaaliya lagu dhacay maantana in doolar lagu dhaco uma dulqaadan karno ayagu yaysan u dulqaadanin yaysan qarinin dadka wadaa waa reer cadaado dadka loo soo dhig- keenana waa b- meelo kaloo deegaanka ka baxsan ay ka yimaadeen sida gaalkacyo iyo beledweyne iyo meelo la mida aan farmashinka ku haynaa inay ka yimaadeen oo lacagtaas wada ayagana waa ku raad joognaa qof kasta oo lagu arkana waa la soo qabana lacagtaas waa tahay saaxiibayaal warar la xiriira odayaasha dhaqanka cadaado oo qaadacay inay jirto cid ku matalaysa shirka dib u heshiisiinta galamudug ayaa inoo soo socda balse imika wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa shaacisay xilliga uu furmayo shirka dib u heshiisiinta beelaha galmudug ee ka qabsoomaya magaalada dhuusamareeb ee caasimadda maamulka galmudug xilli hore laba mar uu dib u dhacay qabashada shirka dib u heshiisiinta beelaha galmudug ee ka furmaya magaalada dhuusamareeb ee caasimadda maamulka galmudug ayaa waxaa markani sheegay xilliga xiga ee la qaban doono shirkani wasiirka arrimaha gudaha xukuumadda federaalk soomaaliya cabdi maxamed sabriye qarafaan wasiirka arrimaha gudaha xukuumadda federaalk soomaaliya oo ku sugan magaalada dhuusamareeb ee caasimadda galmudug ayaa waxa uu sheegay in shirka dib u heshiisiinta beelaha galmudug uu dhuusamareeb ka furmayo afarta bishan aynu ku guda jirna sebteembar labada kun sagaal iyo tobanka oo ku astaysan maalinta arbacada ah ee soo aadan halkaasina kulanka shirka dib u heshiisiinta uu ka qabsoomi doono iyada oo ay xigi doonto qabashada doorashada madaxweyne iyo sidoo kale u dhaqaaqista soo xulidda xildhibaanada baarlamaanka galmudug
walaalayaal waxaan u malaynayaa qof walba waa ku baraarugsan yahay mowduuca aan isugu nimid intii soo hormartay ee waqti badan sugaysay intii soo daahday aad iyo aadaan ugu mahad celinaynaa waxaan leenahay sugidda aad sugayseen khayrka iyo wanaagga iyo dib u heshiisiinta galmudug ilaahay ajar iyo xasanaad ha idinka siiyo si loo kala dambeeyeyna waxaa la qiray galabta waa isu soo ururna kulligan cid naga maqanna ma laha shirka ilaahay idankii furitaankiisa rasmiga ah wuxuu noqon doonaa arbacada bisha afarteeda oo aan rajaynayno in ra-iisul wasaaruhu uu yimaado xasan cali khayre oo uu shirkaas noo furo labada maalmood oo soo aadan qorshuhu wuxuu noqon doonaa in la diiwaan geliyo ergooyinka ergey walbaa inuu baaj xirto liiskii iyo magacyadii aan isku aadisanno ay iridda noo yaallaan dadka shirka loogu talagalayna ay si fudud oo nidaamsan u soo galaan ciddii aan shuqul ku lahaynina la kontarooli karo ay bannaanka joogaan diiwaangelintaas waxaa raaci doona baraarujin iyo barnaamijkii la geli lahaa maalinka shirka la furo wixii ka bilowda howlahaasaan qabsanaynaa labada maalmood oo nagu soo aadan ilaahay idankii guddigaa nagu daadihin doona waxaan rabaa inaan idhaahdo aan gacan ku siino guddiga iyo xoghaynta guddiga iyo wasaaradda oo arrimahaas noo daadihin doona
hadalka wasiirka arrimaha gudaha xukuumadda federaalk soomaaliya cabdi maxamed sabriye karafaan ayaa waxa uu imaanayaa iyadoo lagu eedeynayey dowladda federaalk soomaaliya in ay hareera martay habadhaqanka qaar ka mid ah beelaha ku midaysana galmudug oo ay ganafka ku dhufatay islamarkaasina odayaal ay sheegtay in ay matalayaan ay kasoo daabushay magaalada muqdisho ee caasimada dalka geysena dhuusamareeb ayna yihiin odayaasha ay kulankani u furayso ayna qaadaceen qaarkood inay ku matalaan dadka halkaasi la geeyey shirka dibheshiisiinta beelaha ku midaysan galmudug odayaasha dhaqanka magaalada cadaado ayaa qaadacay inay jirato cid ku matalaysa shirka dib u heshiisiinta beelaha galmudug ee ka furmaya afarta bishan aynu ku guda jirna sebtembar labada kun sagaaliyo tobanka magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug iyadoo shalay magaalada dhuusamareeb ee caasimada maamulka galmudug ay ka degtay diyaarad sidee odayaal la sheegay in cadaado ay ku matalayaan shirka dib u heshiisiinta beelaha galmudug ee ka furmaya magaalada dhuusamareeb afarta bishan aynu ku guda jirna sebtembar labada kun sagaal iyo tobanka kana soo ambabaxday magaalada muqdisho ee caasimada dalka ayaa waxaa arrintaasi kulamo ka yeeshay odayaasha dhaqanka cadaado kadib kulamadooda waxay la hadleen warbaahinta waxayna sheegeen in aysan jirin cid ku matashaha odayaasha dhaqanka magaalada cadaado shirka dib u heshiisiinta beelaha galmudug ay ku dhawaaqday wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda federaalk soomaaliya inuu ka furmayo magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug maalinta arbacada ee soo aadan waxa ay sheegeen in ka qaybgalkooda shirka dib u heshiisiinta beelaha galmudug ay ka horeyso ina la xaliyo tabashooyinka ay qabaan taasi oo looga fadhiyo xalintooda sida ay hadalka u dhigeen ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya xasan cali khayre war saxaafadeed ujeeddu caddayn waxaan halkan ka caddaynaynaa annagoo ah odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka beesha reer xaaji saleebaan ee fadhigoodu yahay magaalada cadaado in aanan ka qayb ahayn cid aan u wakiilanayna aysan jirin shirka dib u heshiisiinta ee dowladdu gogashiisa dhigtay magaalada dhuusamareeb ilaa laga xalliyo tabashada aan qabno taas oo xalkeeda laga sugayo dowladda federaalka ah ee soomaaliya fiiro gaara waxaan caddaynaynaa dhammaan reer galmudug iyo walaalaheenna reer dhuusamareeb in aynaan shirka gogasha uga maqnayn tabasho aan iyaga u qabno
kadib warmurtiyaadka qaar ka mida odayaasha ayaa waxay sharaxeen sababahay u diideen ka qaybgalka shirkaasi iyo inay jirto cid ku matasha iyo inay u wakiishaan odayaasha halkaasi ka degay shalay ee sheegay inay ka socdaan odayaasha dhaqanka magaalada cadaado ugana qaybgalayaanna shirka dib u heshiisiinta beelaha galmudug ee ka furmaya dhuusamareeb haddaanunaa ree xabsulemaan amaanunaa ree cadaadood dowladda federaalka waa dowladdeennii mucaarad kuma ahin ma diidanin in laxmayaan doonayno waxaa jirta arrin la og yahay oo muddo soo socotay oo reer xaasuno ay tabanayaan oo marka horena u magacaabeen madaxweynaha federaalka ah iyo madaxweynada galmudug ee xaf oo ahayd xaruntii baarlamaanka inay cadaa tahay arrintaasu ma dhaqan gelin waa lays hortaagay ma shaqayn dabadeedna markii la soo gaaray wuxuu ahaa dhuusamareeb baa laga dhigay arrintaa waanu ka hadalnay wax badanna warkeena uu ka socday inaanan aqbalayn raallina ka ahayn intaa markaa taas u gudbo dhuusamareeb waa gobolkeegii waana caasimadeedii deegaanka digna waa wallaahi tolkeeda waxna kama qabno magaalo ma diidanin tolka ma diidanin ree gal galmudug tobanka beelood mid aan waxu qabno iyo mid aan wax ka sheeganayno iyo mid xumaan aan ka qabna midna ma jirto walaalahay weeye hana la siiyo xuquuqda aan leenahay wax naloo quuro inaan wada hadalnaha naloo quuro waxaan ogeysiinaynaa dowladda sidaasaan ogeysiinaynaa cid wakiilna oo inaysan jirin tabaashadii reexaad suleebaan ee reexaadood halkiiba taalla haddii loo gudbi lahaa iyo haddii loo oggolaa lahaa wadahadal iyo heshiis loo oggolaa lahaa halka ay ku sugaayaan waxaan ku soo dhaweynayaa galmudug waxay u baahan tahay tufriin
horlintaas maxay tahay in la isu keeno oo la isugu keeno si cadaalad ah ee aan la oran xamaraa dad ka yimid hargeysaa dad ka yimid dadkaas ma- haddii dadka asagaa kale dadkaa dadka matelaya war ma aha dan ma aha galmudug si kastaba arrintan ayaa waxay imaanaysaa iyadoo wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda federaalk soomaaliya ay guula ka sheeganaysay qabanqaabada shirka dib u heshiisiinta beelaha galmudug oo ay sheegtay inay soo xaadireen dhammaanna beelaha ku midaysana galmudug qaarkoodna waxaa la sheegay in wasaaradda ay uga soo daabushay diyaarad magaalada muqdisho ee caasimada dalka hase ahaatee aysan ahayn odayaashii saxda ahaa ee matelay beelaha galmuduga qaarkood oo ay ugu horeeyaan odayaasha dhaqanka ee cadaado ka socday ee halkaasi gaaray sheeganaya inay matalayaan cadaado hase ahaatee ay ganafka ku dhufteen odayaasha cadaado ku sugan oo sheegay inaysan jirin cid ku matasha shirka dib u heshiisiinta beelaha galmudug ee ka furmaya dhuusamareeb afarta bishan aynu ku guda jirnay sebtembar labada kun sagaal iyo tobanka muqdisho markaan haddaynu eegno faahfaahino dheeraad ah ayaa ka soo baxaya qarax khasaare geystay oo maanta ka dhacay magaalada muqdisho ee caasimada dalka wariyaha n ibraahim mayow bashka oo ka mid ah wariyaasha ka howlgala magaalada muqdisho kuna sugnaa goobta uu qaraxu ka dhacay xilliga uu qaraxu dhacayay ayaan qadka taleefonka kula xiriiray waxuu inaga warbixiyey qaabka ay wax u dhaceen khasaaraha ka dhashay qaraxaas iyo waxa uu indhihiisa ku arkaya shaafiic waa mahadsan tahay barnimadii maanta waxaa qarax uu ka dhacay iskuulka tis control afguuye oo kala qeybiya degmooyinka hodan iyo dayniile ee gobolka banaadir waxaana qaraxan uu ahaa mid gaari laga soo buuxiyey noociisu wuxuu ahaa nooxada waxaana xilliga qaraxa uu dhacay aan ku sugnaa iskuulka tis control afguuye oo jagboonto ay ku leeyihiin ciidamo ka tirsan kuwa nabad sugida dowladda soomaaliya aagaas waxaa ka socda dhismada wadada afguy iyo muqdisho oo ay dhisayso dowladda qatar waxaana qarax uu ahaa gaari warxaha qaraxa laga soo buuxiyey hal mar uun quraa waxa ciidanku ay ku qarin yihiin gaari sida wadada soo gala oo dadku ay kaeen gaariga saas ku rideen ciidanku sida uu ka diidiiday isagoo albaabka saldhiga ciidanku kusii socda ee ciidamadu rasaas ay ku fureen sidaasna uu ku qarxay shaafic inta la xaqiijiyay qaraxan waxaa geeriyootay shan ruux oo aan indhahayga aan ku arkay sidoo kale tiro intaa ka badanna waa ay dhaawacmeen jugtiisa waxaa laga maqlay dhammaan degmooyinka gobolka banaadir waxaana indhahaygu ay qabanayeen gaadiid far badan oo kuwa blka u badan oo khasaarooyin lixaad leh ay soo gaareen durbado goobtaas waxaa soo gaaray ciidamo kale oo gurmad ahaa iyadoona dadkaas dadka halkaas kala xerinayay ee rasaasna kor u dhigayay sidoo kale waxaa soo gaaray goobta gawaarida gurmadka degdega ah iyadoona dhaawac dhaawacyada iyo miidyadii halkaa ka qaaday waxaana la geeyey isbitaalada ku yaala gudaha magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya xilliga qarax uu dhacayay gobolta waxay ahayd mid aada u mashquul badan oo muqaari far badan oo kuwa b lka iyo bataashta u badan goobtaas ay joogeen waxaan kamid ahaa dadka halkaas ku sugnaa dhawaqa rasaasta ayaan ku kala cararnay markaas kadib waxaa la maqlay qarax aada u xoogan oo gaarigii nooxad ahaa oo ciidanka rastaastu ay ku ridayeen sidaas uu ku qarxay ruux isniidaami ah ayaana watay waxaana la sheegay in qaraxaas la doonayay in lagu qarxiyo shaqaalaha ajaaniibta ee dhisaya wadada udhexaysa muqdisho iyo afgooye oo dhowaan dhismuhu laga bilaabay waan gartay ibraahim waxaad ii sheegtay in aad ka mid ahayd dadkii ku sugnaa goobta uu qaraxu ka dhacay shan ruux ayaa sheegtay umid in aa indhahaaga ku aragtay bal ma kala saari kartaa ciidamo miyaa ku jiray mise shacab keliya ahaan dadka dhinto aragtay
shaafici gaariga ciidanku waa kasoo fogaaday maadaama ay rasaas xoogan ay kusoo rideen saakay muqdisho ayaan kasoo baxay oo degmada afgooye ayaan ku wajahnaa xilliga qarax uu dhacayay waxaan ku sugnaa goobta gaadiidka laga raaco oo dad far badan ay joogeen waxaana dadka dhintay qayb ka ah laba darabal oo gaari gawaarada b lka oo afgooye muqdisho ka shaqeysa ah sidoo kale gaariga waxaa qayb ka ah shantaan ku xaqiijiyay inay geeriyoodeen waa shanta saarneed gaari b l ah oo xilligaas afgooy afgooy ku socday darawalkii gaarigaas waday iyo kirishboygii ayaa iyagu geeriyooday sidoo kale hal ayaa habeen ah afarka kale oo laba ka mid ah ay yihiin darawarka iyo sidoo kale kirishbooyiga iyo gaariga la socday Eh, sidoo kale eh, waxaa la sheegay in qof wata bajaaju watasna uu qayb ka yahay dadka geeriyooday laakiin kaameedkiisu maan arkin shantaas qof ayaan si rasmi u xaqiijin karaa oo aanan deega ku arkay laakiin dad kale ayaa dhaawacyo soo gaaray oo qaarkood isbitaalka madiine ku geeriyooday sida wararka aan ku helayo Eh, sidoo kale shaafi waxaan la xiriiray qaar ka mid a wariyaasha ribootarada ee muqdisho ka howlgala oo qaarkood xarumaha caafimaad ee muqdisho booqday iyaguna waxay ii sheegeen in tabaneeyo dhaawacyo ah la geeyey xarumaha kala duwan ee caafimaadka ee gudaha magaalada muqdisho wax askari oo geeriyooday maan arkin laakiin eh, waxay u badnaayeen dad shacba askartu rasaas ay kusoo fureen gaariga oo eh, gadaal gadaal usoo cararayay sidaasna dadka uu kusoo dhexgalay oo ku qarxay aad buu umahadsan yahay ibraahim mayow bashka ayuu ahaa oo ka mid a wariyaasha ka howlgala magaalada muqdisho kuna sugnaa xilliga uu qaraxu dhacayay goobta uu qaraxu ka dhacaya ee ekis control afgooye ee magaalada muqdisho guud ahaan waxaa intaasi ku dhan warkii duur aad kala socotaan raadiyo cadaado tan iyo kulanti dambe nabaday